subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa magacooday guddi dib u heshiisiin ee maamulka galmudug oo iyagu xilliyadii dambe u khilaaf u dhexeeyey siyaasiyiintiisa dhinaca kale suldaan ka mid a kuwii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa xalay lagu dilay koonfurta magaalada gaalkacyo warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa xalay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduudka ka dhawaaqay guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo ka kooban labaiyo toban xubnood oo laga soo xulayo kow iyo tobanka beelood oo galmudug ay ka kooban tahay iyo xubin ka imaaneysa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya wasiir sabriye oo shir jaraad ku qabtay degmada dhuusamareeb ayaa warbaahinta u akhriyey xubnaha loo magacaabay dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha ugu horeeya ee ay qabanayaan wasiirku wuxuu go'aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka labaad tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka koobaan wuxuu ka koobnaanayaa labiyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha deggan dowlad goboleedka galmudug marka lasoo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay isku waxay iska dhex dooranayaan kow guddoomiye labo guddoomiye ku-xigeen saddex xoghaye howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow labo maxamed nuur gacal saddex aadan cusmaan xuseen afar maxamed maxamuud gacmo dheere shan cabdikaafi maxamed maxamuud lix xasan maxamed jimcaale toddobo ambasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad siddeed faadumo axmed caalin cureeji sagaal cabdi maxamed jaamac toban mahad aadan guuleed kow iyo toban cabdulaahi aadan xaashi labiyo toban
gogasha dib u heshiisiinta oo horey uu u shaaciyey ra-iisul wasaare khirre inay taallo dhuusamareeb ayaa xubnaha la magacaabay looga fadhiya isu keenida beelaha degan galmudug oo qaarkood weli aan aqbalin tegitaanka dhuusamareeb dhinaca kale kooxa ku hubeysan bastoolada ayaa xalay magaalada gaalkacyo ku dilay allaha u naxariistee suldaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo kamid ahaa waxgaradka koonfurta gobolka mudug goobjoogayaal ku sugnaa goobta ayaa v o a u sheegay in laba dhalinyaro ah oo ku hubeysan bastoolad ay dilka geysteen islamarkaana ay ka baxsadeen goobta lamana garanayo sababta loo dilay dilalka qorshaysan ayaa beryihii ugu dambeeyey kusoo badanayay koonfurta gaalkacyo waxaana horey ee dil loogu geystay saddex sarkaal iyo xubin ka tirsan shaqaalaha u n-ka suldaan cabdulaahi ayaa kamid ahaa odayaashii soo xushay ergadii dooratay xildhibaanada federaalk soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo